magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad xariga looga jiraya qeyb cusub oo lagu soo kordhiyey madarasada saynul caabudiin oo lagu baran doono qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka madarasada oo ay hirgeliyeen walaalo muxsiniin ayaa waxaa kasoo qeyb galay culamaa udiin waalidiin iyo marti sharaf kale maamulaha madarasada saynul caabidiin sheekh cabdulaahi jineeri ayaa ka waramaya daafurka madarasada saynul caabidiin waxaa markaa si kooban iyo si guud baa ugu mahad celinayaa walaalkeen shariif maxamed sheekh ibraahim oo runtii juudigan iyo meeshaan quruxda badan leh iyo xafladdan meeshaan diinta lagu nashrinayo makaanka meeshaan ku yaallood fahmi kartaan qiimaha uu ku fadhiyo iyo kharashka la geliyey maalgelinta lagu sameeyey ilaahay ha ka amaalmariyo walaalaha mashaa'ikhda sheekh cabdulaahi iyo xertiisa iyo tiimkiisa khiyaarta kale oo ayaguna hawshan tawallunaya ilaahay ayagana ajirkooda maaragtay aakhiriya adduunba wax wanaagsan ilaahay ha ku amaalmariyo qaar ka mida culamoudiinka iyo marti sharaftii kasoo qayb gashay ayaa bogaadiyey macadka lagu baran doono shareecada islaamka qofku markuu diinka barta ayuu ilaahay cabsidiisa xambaari karaa laakiin qof aan allaba aqoon haddee muxuu diin ilaahay muxuuba ilaahayba ma garanhayaba waata waata ilaahay qur-aankiisa ku yidhi ilaahay waxaa yaqaano oo ilaahay ilaahnimadiisa si dhaba u yaqaana dadka culummada si dhaba ilaahay waxa u yaqaana waxa weeye waa dadka culummada marka ilaahay haynka dhigo adinkana kuwii culummada ahaa oo ilaahay sheegayay oo diinka ilaahay ka xambaara meeshaan allah haynka dhigo farxada way saynulcaabidiin sida xaafidulqur-aanka qur-aanka bartay ee ku camal falay aysan jidhkiisa aboorka iyo ciiddu aysan u cunayn inaa waxa weeye qofta muxibkaana ardadu aysan cunayn waxaan dhiirigelinaynaa madaarista noocaana dadka ilaahay nasiibka u siiyey oo mashaayikh uga dhigay dadka madaaristan ka shaqaynaya madarasada saynul caabidiin ayaa door ka qaadan doonta horumarinta barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka oo ah tiirka koowaad ee muslimiinta